Haweenkan oo magaalada beledweynaha xarunta gobolka Hiiraan ku iibiyo khudaarta ayaa saameyn kala kulmay fatahaadda webiga Shabeelle kadib markii suuqii ay ku ganacsan jireen xirmay, isla markaasina ay adkaatay inay helaan khudaartii gaadiidka loogu keeni jiray. Haweenkan ayaa ku ganacsada wadada Jayga ee Buundweyn waxaana khudaarta loogu keenaa doomo kuwaasi oo ka soo qaada beero ka badbaaday fatahaadda. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa Radio Baarulo uga warramay saameynta ay kala kulmeen fatahaadda.
Wallaahi fatahaadda way jirtaa magaalada beledweyne soo biyaha dhex fadhinaa waan oo jeedaa ku ganacsanaynaa soo dad iska dan yar leenahay way saameysay soo haween sagaal saac haweenimo aan banaanka aniga khudaarteena wixiina hantideena meesha noogu jirtaa aan soo baxsanay aan meeshaan keensana hadda aan fadhino geedkan ujeedid aan kala soo baxno baqaaraheena maxaan sameynaynaa hee aniga waa subaxii oo ugu imaanaynaa isleynaa laakiin subaxii waaba laga soo hormaray habeenkii dhacda fatahaaddan biyaha webiga Shabeelle wallaahi khudaarta awalka hore dadka hadda qaali ay noqdeen waayo waraxsina laga keenaa dameeraha lagu keenaa marka waana qaali wallaahi dadkan waa dad iska dan yaroo uma iibsan karaan xoolaha waxa marka hore ay u barteen wax raqiis ah soo haddana waa u jeedaa miisaska biyaha daada aniga kuraasteena biyo hoosta noogu jiro oo ku ganacsanoonaa alxamdu al shukri wuxuu keen ilaahay mahadda waa wallaahi horta fatahaadda waa fatahaaddan waan aragnay laakiin fatahaadda lamida weli saan muu saameyn magaalada beledweyne nimana loo malaynaynin inay saan fatahaaddan ka dhacayso haa waa ku baraarugsanaa laakiin saana ma noqonayso misdheheen laakiin way noqotay way dhacdabo fatahaad noocaan ka dhacday magaalada beledweyne way ii dhiman tahay tanoo kale ma arkin waayo meelaana biyaha weligeed ay gaari jirin ee gaareen alxamdulilaahi horta wuxuu ilaahay keenay waa alxamdulilaahi mar walbo ilaahay baa ku mahadsan qudaarta si weyne u saamaysay maadaama beerihii qudaarta ku tiilay ay biyo qaadeen waa dareemi kartaa saamaynta ku imaan karto qudaartan hadda aan iibsanayno waxay ka timaadaa beero yaryar oo dabcan si meel yaroo burcaya oo biyuhu aysan koraynin ku taalay ayaa markii laga soo guro haddana doon lasoo saaro laga yaabaa oo beerta agteeda laga soo saaro haddana gaardameer webiga laga soo dhexmarsiiyo biyaha saas xoogaa si adig adagay ku timaadaa fatahaadii horena halkaanaan joogay aniga maantana waan joogaa ilaahay baa isoo gaarsiiyey alxamdulilaah laakiin wax isku dhow oo laysku dhoweyn kara ma ahan meeshii aan markii hore dhabarka kale ku mari jirnay maanta qoortay noo joogtaa meeshii ay jilbaha noo joogi jirtana maanta dhabarkay noo joogtaa qolasha hadda aan hor fadhino sanadka hore way noo qalalnaayeen laakiin hadda waad u jeedaa waa biyaysihii biyuhu quudi jiraan alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale wuxuu ilaahay noo keenay laakiin aniga khaasatan ruqi ahaan ilaahay wuxuu keenay alxamdulilah ayaan leeyahay alxamdulilah alxamdulilah suuqa khudaarta ee beledweyne ayaa waxaa ku ganacsan jiray haween badan oo noloshooda ka maareeya iibinta khudaarta kuwaasi oo hadda qaarkood soo wajahday shaqo la-aan